bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo labaatanka bisha mey sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxa ay sheegayaan in uu fashil ku dhammaaday kulamo u dhexeeyey xisbiga talada maamulkaasi ee kulmiye iyo xisaabta mucaaradka ee kasoo horjeeda oo maalmihii lasoo dhaafay wadahadallo ay kaga soconayeen magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha baarlamaanka maamulka somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu sheegay ama uu ka dalbaday beesha caalamka in faragelin lagu sameeya arrimaha xisbiga talada maamulkaasi haya ee kulmiye ee asigu dhowaan samaystay muddo kororsi ay u sameeyeen golaha wakiilada ee maamulkaasi sida kal hore laga dhawaajiyey asigoona ciro ku tilmaamay arrintaasi inay tahay midaan u cuntamaynin dhinacyada kale waxa uu sidoo kale bulshada maamulka somalilan ugu baaqay in arrintani laga hadlo shacbiga reer somalilan waxaad ka warqabteen in xukuumaddu ay gogol dhigtay axsaabta mucaaradkaa u dhigtay maanta waxaan isugu nimay fadhigii saddexaad marka maanta fadhigaan aan isugu nimay saddexaad waxaan rajaynaynay kulliba in heshiis ka soo baxo fadhigu intii hore waa fiicnaa waa waa la dooday waxaana laga doodayey arrintaa taagnay ee ahayd murankii ka dhashay khilaafkii guurtida kulankaasi wuxuu ku dhammaaday safgarad la-aan waxaanu diyaar u nahay cid kasta oo xal u haysa arrintan hadday yihiin saaxiibadii aanu ka nimi ee kulmiye iyo cid iyo xukuumadda hadday yihiin shacbiga reer somalilan iyo hadday tahay beesha caalamkaba ciddii xal arrintaa ka geysanaysa diyaar baanu nahay annagu waxaan rajaynaynaa annagoo shacbiga u turayna in arrintaasi si si deg dega loogu helo xal haddii la ka dhigo maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray khilaaf cirka isku sii shareerayay oo ka imaanayay dhinaca maamulka somalilan oo ku aadan muddo kororsiga xisbiga kulmiyo u samaystay ayadoo la filayay bishan dabayaaqadeeda inay doorashooyin ka dhacaan maamulka somalilan taa oo ay si aada isugu diyaargaraynayeen axsaabta mucaaradka ah waxayna tilmaameen arrintan haatan inay tahay midaanu cuntamaynin magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta ku-meelgaarka ee maamulka jubba ayaa waxa ay sheegayaan wararka ka imaanaya in ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulamo gaargaara uu kula qaatay gudaha magaaladaasi madaxda maamulka jubbaland uu kala hadlayo mooshinka ka dhanka baarlamaanka maamulkaasi ee haatan yaalla xarunta baarlamaanka soomaaliya waxaa ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi kulamada albaaba kulamo ay albaabada u xiran yihiin oo ay ku qaateen gudaha magaalada kismaayo la sheegayaa inay kaga hadleen arrimahaasi iyo sidii wax looga bedeli lahaa habka maamulka jubbaland iyadoona weli wax warayna ka soo bixin kulamada gaargaarka ah wararkii ugu dambeeyay ee kismaayo ka imaanaya waxa ay sheegayaan in haatan la qorshaynayo saacadaha soo aadan in wadajir ay ula hadlaan warbaahinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubba taa oo ku aadan waxaa laga yeelayo mooshinka ka dhan yaalla xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafayna si aadaan looga hadlayay dhinaca kale xubin ka mid a baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ah xildhibaanada hoos ka riixaya booshinka ka dhanka baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu sheegay inaysan qusay doonin wax waliba ka soo baxa wadahadalka xukuumadda iyo maamulka jubbaland ee haatan ka soconaya magaalada kismaayo ayadoona ra-iisul wasaaraha soomaaliya muddo toddobaad oo hori kaga dalbaday baarlamaanka soomaaliya si arrintani xal looga gaaro daahir amiin jesow oo guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka soomaaliya waana xubin ka tirsan baarlamaanka waxa uu qayb ka ahaa xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka baarlamaanka jubbaland waxa uu sheegay inaysan waxba ka qusay doonin wax waliba xalla uu ka keenay ra-iisul wasaaraha ayagu ay leeyihiin xafiis gooni ah aynan hoos tegin xukuumadda sida uu ka dhawaajiyey
anaga xafiiska inaan dhaxakumo xilliga ugu horeeyo baarlamaanka uu fadhiisto hadday beri noqoto hadday saadaba ay noqoto hadday sadig noqoto waktiga ugu horeeyo baarlamaanka fadhiisto codaa la gelinaya mooshinka baarlamaankana waajibku waaye qaraar baarlamaan inay kasoo saaraan sharci kasta oo la qalloociyay marka inaan faanaa fiican ra-isul wasaaraha iyo annaga ra-isul wasaaraha gobolada dalka ee aan annaga matelna iyo iyo muxuu ahay noo nooma dhexeeyo oo dadka annagaa matelna shacabka annagaa matelna annagaa og dhibaatada annagaa sharciilanayaalkii annagaa meeshay wax ka qalloocdeen og qaraaraa soo baxay qaraarka soo baxay baarlamaanka soo baxay hadduu ka hor dhaco hadduu kadib dhacoasay sicidkaa sicitaan ka rabtaa annaga arginaga ma aha ra-iisul wasaaraha annagu ra-isul wasaaraha arginaga ma aha waxa aan keenin waxa weeye shuruucdii dalka oo la qalloociyey toosintooda waaye mooshinka marka wax iska quseeya ma aha shaqadii shaqawadeedkiisii caadiga ah ee dalka soomaaliya oo dhan waxa uu lahaa ayuu ku tagay mana aha runtii in la siyaasaday safarka ra-isul wasaaraha iyo iyo gobolada uu tagayo kismaayil waxay kamid tahay gobolada dalka soomaaliya xalowda uu leeyahay inuu tago halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalkaasi yemen asigoona ugu baaqay dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho in guryaha ku yaala gudaha caasimadda ay guriguri u garaacaan si ay kaga dalbaan gargaar loo sameynayo ama gurmadka loo sameynaya dadka dalkaasi yemen ku dhaqan oo ay dhibaatooyinka aadka u faraha badan haatan la soo dirseen taa oo muddooyinkii lasoo dhaafayna dib ay ugu soo laabanayeen gudaha dalka soomaaliya soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga ku ahaa dalka yaman waxaan rabnaa in gurmadka iyo gargaarka la bilaabay ee socdo la garab istaago mas-uuliyiinta u istaagtay ee dowladda leh ee culamaa udiinka leh ee maxaanku yidhahdaaye haweenka leh dhallinyarada leh ee ganacsatada leh dhammaan waxaan u baahannahay inaan isgarab istaagno dhallinyaradana waxaa laga rabaa magaalada guryaha inay albaab albaab inta u garaacaan ay dhahaan maxaad ku kaalmaynaysaa soomaaliga soomaaliga ka soo noqonaya qaxootigii yeman maxaad ku kaalmaynaysaa qof walba in la yidhaahdo albaab kasta inta la istaaga la garaaco oo aan laga caajisin lagana xishoonin irid kastoo ganacsi in sidoo kale inta la taga la yidhahdo maxaad ku darsanaysaa dadku marmarka qaarkood ayagoo diyaar lahaa kaalmadii ayay la'yihiin waxay marka dhallinyaradu inay u istaagtaa loogu baahan yahay arrintaas daal sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ugu baaqayay dhinacyada kala duwanee dalka soomaaliya in gurmad loo sameeyo bulshada ku dhaqan ama ka soo laabanaysa dalka yemen oo ay dhibaatooyinka ka soconayaan asigoona ugu baaqay gaar ahaan il gaara in loo yeesho dadka muwaadiniinta ee ka soo jeeda waddankaasi yemen kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay inay muhiim tahay gurmud loo sameeyo dadka yemaniyiinta ee qaybta ka ah dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka taagan gudaha waddankooda inta laga gaaraya ama xal looga helaya waddankooda oo uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in muddo kooban uun ay qaadan doonto xilliga rabshadaha uu ku jirayo waddankaasi sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay ku- kaga nool yihiin dalka soomaaliya waqooyiga iyo waqooyiga bari iyo maxaan ku rahdaay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya intaba dhammaan ayadana waxaan faraynaa in la soo dhoweeyo loo gargaaro muxuu ahay dadka yamaniyiinta ah ee ayaguna dhibaatada dalka ka dhacda awgiis soomaaliya hadda ku soo cararay oo imaaday dadkaas in ayagana gargaar loo fudiyo walaaltinimo soo dhoweyn ballaaran la siiyo waa mar dad badan oo dadkaas ka mid a horta waa muwaadiniin soomaaliyeed dalkan duruufaa ka eday dalkoodii u soo noqdeen kuwaasi waxay ka tirsan yihiin kuwa aan leenahay dadka soomaaliyeed ee soo noqonaya la soo dhoweeyo kuwa aan leenahay ka tirsan yihiin kuwa laakiin yamaniyiinta ah ee dalkan soomaaliya muwaadiniintiisa aan ahayn ayaguna waxay mudan yihiin in la soo dhoweeyo ha la soo dhoweeyo albaabadeenna aan u furno wixii aan haysanna aan la wadaagno aan nagula noolaadeeno muddada gaaban ilaahay idankiisa oo dalkooda dhibka ka jira hadii aan la yidhahdo
ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyinka amni darre ee ka jira gudaha dalka soomaaliya asigoo ka dalbaday dhallinyarada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gacansiinta ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya si loo wiiqo awoodda kooxaha mayalka adag ee weli ka dagaalamaya qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya kuwa oo wada falal amniga ka soo horjeeda iyo sidoo kale caburinta dadka shacabka sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo habeenkii xalay ah ka qaybgalaya munaasabad ka dhacaysa gudaha magaalada muqdisho taa uu kula hadlayay dhallinyarada gobolka banaadir xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ka deyriyeen xaaladda nololeed ee dadka ka soo cararaya ama ka soo laabanaya dalkaasi yemen ee ku nool haatan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli ay booqasho ku gaareen xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya qaar ka mida goobaha dadkaasi lagu xanaanaynayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya cismaan daalo iyo sidoo kale wasiirka haweenka ee xukuumadda soomaaliya sahre cali samatar ayaa si wada jira ula hadlay warbaahinta xilli ay booqasho ku gaareen goob ay ku noolaayeen ama ay ku jireen dad ka yimid dalkaasi yemen kuwaasoo haatan marxalad dhanka nolosha ah ay ku haysato gudaha magaalada muqdisho sida ay ka dhawaajiyeen xubnahan xukuumadda ka socday ee booqashada ku gaaray halkaasi dhankeena ah dowladda inta ay qaban karto inaan qabanno qaybta caafimaadka wax badan ayaan ka qabanay qaybtii noloshoodana wax badan ayaan ka qabanaynaa haddana waxaan ka qabanaynaa qaybta mas-uul xaaladda guud ahaana jiifkooda waa badan yahay guryaha waa jajaban yihiin nolosha eh, maxay ahayd cuntada meesha aad ay yani u yar tahay laakiin waxaan diyaar u nahay gobolka banaadir eh, maxay ahayd wasaaradda wasaaradaha dhammaan inaan la garab istaagno geel iyo hoo wax alaal waxaan heli karno waa weyn yahay ee, guryaha waa jajaban yihiin ee, dhismihiiyaaba laga yaabaaba inay soo daataan haddee marka dadaal badanaan samaynaynaa waxyaabaha ugu horeeya oo ay ka mid yihiin musqulihii oo aanan jirin baa midda ugu horeysa ah in la sameeyo iyo jikooyinkii meelihii cuntada lagu karin lahaa marka dadaalku waa weyn yahay baahida waa ballaaran tahay in la isugu tago waaye soomaalida dibadda joogta kuwa wadanka jooga gisigeen inaan isugu tagno waaye insha allah tacaala dadkan waxaan ku caawin karnaa annagoo isugu tagnay marka soomaaliya ha loo istaago gurmad deg deg ayaa halkan looga baahan yahay ugu dambeynna wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa waxa ay sheegayaan in laba kun dad kor u dhaafaya soomaaliya ay maanta kasoo anbabaxeen dalkaasi yemen kuwaasoo kusoo wajahan gudaha dalka soomaaliya waxaana la sheegayaa dadkan qaxootiga inay kasoo baxeen gobolka xagarmood ee dalkaasi oo qayb ka ah goobaha sida aadka ay ugu dagaalamayaan kooxaha xuutiyiinta iyo dowladda ay aqoonsan tahay beesha caalamka ee hogaaminaya madaxweynaha baxsadka ah ee dalkaasi yemen cabdurabbi haadi al mansuur wararka waxay sheegayaan in dadkani saaca maalmaha soo aadan ay kusoo wajahayeen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona ay qayb ka yihiin dadka kasoo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalkaasi yemen wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexena waxa ay sheegayaan in afar qofood ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday saldhigga degmadaasi ee ciidanka booliska ay ku leeyihiin iyadoona la sheegaya kooxaha falkaasi geystay durbagoobta inay ka baxsadeen jowhar wararka laga helaya waxa ay sheegayaan in ay ciidamadu wadaan howlgallo ka dhan ah falkii habeenkii xalay ah lagu weeraray saldhigga degmadaasi iyadoona dad aad u fara badan oo dhallinyaro u badan loo qaqabtay falkaasi kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay howlgallo laga sameeyey gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in baaritaano lagu samay doono raggani wixii dembi lagu helana cadaaladda la keeni doono halka kuwa kalena dib loo sii dayi doono sida uu ka dhawaajiyey taliyaha ciidanka booliska ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda soomaaliya madaxweynaha maraykankana waxa uu sheegay in loo midoobo la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalamaya wadamada ciraaq iyo sidoo kale siiriya ee daacish asigoona ugu baaqay gaashaanbuurta neeto ciidamadeeda in ay arrintaasi si deg dega kaga howlgalaan waxauna madaxweynaha waddankaasi maraykanka la kulmay taliyaha ugu sarreeya ciidamada gaashaanbuurta neto asigoona kala hadlay suurtagalnimada wiiqitaanka awoodda kooxaha daacish ee ka dagaalamaya wadamada siiriya iyo ciraaqa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanoo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh